intii badnayd waxaan joognay xamar oo muqdisho oo saaad ogtihiinba oladii odayaashii maxaad xaashi oo iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaad xaashi iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo xamar aad iyo aad dowladda federaalka uga shaqaysay madaxweynaha khaasatan waxaan u malayn inay ahayd bishii hore saddex iyo tobankeedii ayaan heshiis isla gaarnay intii shirka brocessan la aadin bay ahayd madaxweyne farmaajona wuxuu ka soo saaray qoraal qoraalkaas inaad akhrisateen iyo inaad aragteen baan u malaynaha markaan brucelles ka soo laabannay runtii inaan toos annagoo wada socono u imaanay ahayd way suurtogeli weyday sababta ay u suurtogeli weyday waa uun waxyaalo iska hadda majhuul ah laakiin laga jibo gaari doono hadda lafteeda uun laba kala ma istaagin arrintu weli way socotaa haddii aan ku guulaysanana ahla wasaal haddaan ku guulaysan weynana oo heshiis laga gaari waayo arrintaasna dee waa ka tashan doonnaa insha allah